waxaynu insha allahu kelimaadka odhan doonaan dafaah iyadoo si koobkooban bal aynu u qaadan doono ilaha ugu muhiimsan amaba waktigan xaaligaa loo baahan yahay inaynu in wax laga idhaahdo sida dahabka iyo lacagta iyo baacamushtariga iyo waxyaabahaas oo kale sekadu waxa ay kamid tahay dee sidaynu ogsoonahay arkaan islaamka waa tiirarka aada iyo aada muhiimka waaweyn islaamkuna waxa uu mucaalajo ku sameeyey ama uu daweynayaa shayga la idhaahdo faqriga inuu isaga laftiisu dhibaato weyn yahay buu arkaya islaamku waxaaba taa dee daliilkuugu ah nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu ka magan gelay kolka uu ka magan gelayo bakaylnimada iyo cudurada xunxun iyo kolka uu taa ka magan gelayo cadowga faqrigana waa raacin jiray oo uu ku darayay haddaba islaamku isagoo taa daweynaya dariiqooyin badan buu ku daweeyey faqrigaas sidii looga takhallusi lahaa mararka qaarkood waxaad arkaysaa iyadoo lagu dhiirinayo qofka kasabka iyo wax soo saarka inuu wax soo saar qofkii la yimaado oo aanu noqonin qof caasi lahoota iska caajisa oo cidlo un fadhiista laakiin waa inuu si uu isagana u anfaco waxaanuu soo saaray dadka kalena u anfaco iyo cidduu ka mas-uulka yahay wax soo saar baa islaamku ku dhiiri gelinaya qof iyo kasabka xalaasha famshuu fii manaakibiha wa kuluu min risqi saqataga baa ilaha uhi faidaa qudiyat isalaatu fantashiruu fi lard markaa cibaadada dhamaysataan shaqo taga oo socda dhulka nabiguna calayhi salaatu wasalaam qofkii waxa u diidanaa xataa inuu fadhiisto ee dadka uu dawarsado kaa wuxuu lahaa inuu miskiin de qori qaato saashkiisa oo uu buraha iska galo xaabo soo gurto oo dabeedna intuu ibiyo dadkana uu ku anfaco iska uu biishado ayaa uga fiican inuu cid wax weydiisto iyadoo laga yaabo in ama qofki la siiyo ama looba diidaba siyaabaha uu faqriga u cilaajinayo islaamku bay markaa sekadan waajibinteeduna kamid tahay oo sideeddaa qole aada aragtay qur-aanka suuratu tawba ilaahay uu ku sheegay sideedba waa dad baahana faqrigii laga daweynayo ama laga cilaajinayo sideeddaa meelood si uga baxo markaasaaba dabe dadkii hayntooda fiicneed ama waxay baaba farad lagaga dhigay la sekadan
waxay ku sugan yihiin mutaqiintu ilo biyaa iyo jannooyin aakhidiina maa aataahum rabbuhum ilaahay nicmooyinkuu siiyeyna way qaateen innahum kaanuu qabla dalika muxsiniin adduunyadiiba dad samafalayaal ahaayeen samafalayaal kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun habeenkiiba in yar seexanayeen wa bilasxaari hum yastakfiruun habeenka gelinkiisa dambena ilaahay bay dembi dhaaf weydiisanayeen cibaadaday ku ammaanan yihin cadiyadana waa ku ammaanan iyo waxbixinta oo wa fii amwaalihim xaqu lisaa'ili walmaxruum xoolahoodana waxaa ka cayinaa qayb gaara oo ay siin jireen ka wax weydiista iyo ka aan wax weydiisaninba dee xaqaa cayimani kama baxaysa sekadii iyaduna way ku jirtaa un waxaa kaloo aada arkaysaa iyadoo ilaahay uu ku ammaanay dadka muuminiinta raggooda iyo dumarkoodaba iyadoo uu israaciyey bixinta sekada lagu ammaanay ay qaateen amarka ilaahay wlmuminuuna wlmuminaatu bacduhum wliyaau bacd ya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani lmunkar wayuqiimuuna asalaata wayuutuuna azakaa wayutiicuuna allaha warasuulah ulaaika sayarxamuhum allah dadka muminiinta iyagunbaa isu tala raggood iyo dumarkooduba baa ilaha wey waa tol waa gacal waa xigto haddaan cidiba isaga dhawayn wey dadaan la kala dhex geli karan wey sida gidaarkaasay isugu dhaaban yihin markaase waxaa wada jirkooda uu kusii soconayaana waxa weeye inay wanaagooda ka shaqeeyaan oo akhlaaqdooda iyo diintooda iyo cibaadadooda ay dhismaato oona intaasi ka burburin haddii ummadeenna ay akhlaaqdu ka dhimato wixii wanaagsanna laysu diidi waayo laysfari waayo wixii xunna laysu diidi waayo cibaadana la isugu iman waayo dadku wuu burburaya ummadda islaamka wilaayadooda iyo walaaltinimadooda waxay ku baaqi ahaanaysa ilaahay baa sharxay markii uu yihi bacduhum wliyaau bacdin iyagaa tala kolkuu yidhi haadihi ljumla fiiha niyatu su-aal isweydiin baa markaa ku jirto lidalik fusila walam yuusal saa darteed baan xarfu cadaf aanu imanine xarfu cadafkii meesha uu ka baxo oo fasli baa yimo wasli ma jiro waya'muruuna ilaahay mu odhana wuxuu hi ya'muruuna bilmacruuf waxay wilaa waxay tol isugu yihiin dadkani gacalna ay ku yihiin ay ku wada joogaan waa wanaagana way isfaraan xumaantana way isu diidaan salaaday oogayaan sakaday bixinayaan ilahay iyo rasuulkana way adeecayaan ulaaika sayarxamuhum allah waxaa kale oo uu rabbi ammaanay dadka muminiinta waxaana uu tilmaamayba markuu ilaahay ummadan gacanta u gelinayo dowladnimada dhulka awoodda dhulka iyo maamulkeeda iyo qiyaadada wadanka markuu ilaahay gacanta u gelinayo dadka muslimiinta xikmadu uga jeedaa waxay tahay in cibaadooyinka ay sekadu kamid tahay ay ogaan ay ogaan aladiina in makannaahum fi lardi aqaamuu salaa وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور waxa astaan waa buu ilahay yidhi muuminiinta waa kuwa marka aan hogaaminta u dhiibin ay madax noqdaan ay mas-uuliyad qabtaan ay gacanta ku dhigaan talada diin bay u adeegaan diinta ayay u adeegaanoo salaada iyo sekada ayay si wanaagsan ula yimaadaan wanaagana way faraan xumaantana way diidaan walilaahi caaqibat lumuur taasoo tilmaamaysa madaxdeenu inay dadka uga mas-uul yihiin ugu horeynba diinta diintay uga mas-uul yihiin iyo ilaalinteeda dunyaduna waa soo raaco haddii diinta la ilaaliyo dad wanaagsani dhismaan iyagaa ilaalinaya dalka waxay ilaalinayaan deegaankiisa waxay ilaalinayaan wadooyinkiisa waxay ilaalinayaan nadaafadiisa waxay ilaalinayaan dulmi ku yimaada dad shisheeyo soo weerara markay dadku diin yeeshaan dadka diintunbaa loo dhisa marka haddii dad la dhiso lagu tabco lasoo saaro wixii kale waa soo raac haddii laakiin dadku ay diin la-aan ku dhacaan duunya dhowrsami mayso wax alla waxay ilaalinayaan dan caamaha iyo mid khaasa midna ma jiro midna ilaalin maayaan wayna soo jiidhayaan marka sida ilaahay oo ummadda u dhisay ayuunbay tahay in loo raaco aladiina in makannaahum fi lard waa kuwa haddaanu dhulka madax uga dhigno salaada ooga sakada bixiya wanaaga faraa xumaanta diin marka waa qiyaadada wanaagsanna raashidkii hanuunsan weyde marka nusuusta jeclaysiinaysa gudashada waajibkan axadda arkaan ilislaam aada bay u badanta xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa kamida jaabir ibna cabdillaahi uu warinayo جرير بن عبد الله بن البجلي قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم نبي قوان عن قاد يقول لي مركي عن إسلامي حالان كله شيء إن عن صلاتنا أوغو سكدنا بحيو قدنا أيو والله لي قف كسطو مسلمة قف كسطو مسلمة إن عن قدنا أيو وعن الله ليو oo aanan anigu ka danaysanine aan u daneeyo dantiisa un ka fikiraya waa kuwa ilaahay ui aladiina ida ftaaluu cala annaasi yastawfuun waidaa kaaluuhum aw wazanuuhum yuksiruun markuu wax miisanaya isagaa danaysanaya dadku markuu wax u miisayana isagaa ka danaysanaya laakiin qofka maslaxadiisa marna kama fikirayo jariir markaa dee wuu ka dhabeeyey taladan uu ballan qaaduu nabiga kula heshiiyeyo waa kii arrinkiisa uu gaadhsiisanaa markii dambe markuu qof wax ka iibsada wuxuu odhan jiray hebelow bal hadda alaabtan aada iga iibsatay u fiirso war malaha iyadaaba wanaagsanba armaan ku dhacay bal hadda wallaahi waa ka wanaagsantahay alaabtaada buu odhanay halka inagu aynu qofka nacsiina waxa laga iibsanaya ee aynu ka uu bixinayo un qofku waxaysiiyo heerkaasuu markaa taladiisu gaadhsiisnaan jir ilaa la tilmaamay intuu nin wax ka iibsaday oo sixir ku heshiiyeen oo lacagtii uu ku bixiyey inuu haddana yidhi may shaygan intaa ma aha wuu ka qaalibsan yahay waad il duuftay dabeetana uu siyaado ugu daray way dhacday jaabir raggaasaa kaga dhabeeyey intaa haddii aynu ka gudubno tarkiibka ah qur-aan iyo xadiisba aada laynoo jeclaysiiye faralkan gudashadiisa waxaynu u gudbi lahayn atarhiibu min manciha bal qofka oo ku adaygo oo ku bakayla faralka oo diida oo dadkii doonaya deerifeeya bal xumaantay leedahay aayaadka waxaa ka mid a aayadda ku sugan suuratu tawba ee afar iyo soddon ilaahay baa waxau hi waladiina yaknizuuna adahaba waalfidata walaa yunfiquunaha fii sabiili illah fabashirhum bicadaabin aliim yawma yuxmaa calayha fii naari jahannam fatuqwى biha jibaahuhum wajunuubuhum waظuhuuruhum hada maa kanaztum lianfusikum faduuquu maa kuntum taknizuun kuwa kaydsanaya dahabkiiyo lacagta an ku bixinayn jihaadka ilaan qaybihii sakada lagu bixinayay jihaadkuna kamid bu aha cadaab kulu lagu bushaaree waa maalinka lasoo rarminayo waa lasoo cadaynayaa dahabkiiyo lacagta iyagoo saxeexada ah markaasaa dhan walba lagaga dhajinaya xagga hore iyo xagga dambe iyo hareeraha qofkii meel u fayoobi ma jirto waslad laga qaato male waa la bislaynaya waa la moofaynaya markaasaa loogu daraya laleeyahay waa wixii aad kaysanayse dhadhamiya kulaylkiisa bal waa kane macnaha dahabkiiyo danaaniirtii ila waraaqiheenani wuxuunay wakiil ka yihiin baanku dahabkiiyo danaaniirta uu hayo cadcade sadaa'igaah balbalaaran kuwii asalka ahaabaa lasoo saaraya markaasaa sida madanaha dadka la gelinaya waxuu qof u adkaysan kara maaha aayaddii kale aalu cimraan kusugnayd boqol iyo sideetan ilaahay baa yihi walaa yaxsabana aladiina yabkaluuna bima aataahum allahu min fadli huwa khayra lahum bal huwa sharu lahum sayuawaquuna maa bakiluu bihi yawma alqiyaama yay u malaynin kuwa ku adeygaya wuxuu ilaahay siiyey fadligiisa ah ilaahay baa siiyey waana fadligiisi markaad ufiirsato aayadda macnaheedu waxa weeye malaha iyagu ilaahay baa le ilaahay baana ugu dheeraad ahaan u siiyeen camalkooduba may muu goyninba kuwaasi waxaa yay mooda inuu khayr u yahay haysashadiisu iyo shar buu u yahay qoortaana loogu duubay qiyaamaha nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuu sii fasiray labadaba labada aayadoodba wuu fasirayoo aayadda hore waxa uu ku fasiray in sekada ay ti markaasaa waxau ihi maa min saaxibi kanzin laa yu-addii zakaatahu ilaa uhmiya calayhi fii naari jahannam fayujcalu safaaix sekaduu ku fasiray xadiidkaas saxiixa ah ee bukhaari iyo muslim kut ku sugan abi hurayra uu warinayay macnaa haddii la odhan lahaa uun fii sabiilillahi unbay sheegtay waa sekadiina waa lagu fasiray xadiidkaasaa ku fasiray aayadda kalena nebigu wuxuu ku fasiray calayhi salaatu wasalaam maalintaa qiyaamaha qofka intuu xoolasiiye adduunyadii waxba ka bixin waaya sekadii waxaa looga dhigayaa buu nebigu ui shjaacan aqrac lahu zabiibataani yutawiquhu yawma alqiyaama uma ya'kudu bilihzimatayhi yacni shidqayhi yaqulu ana kanzuk ana maaluk uma tala hadihi alaaya walaa yaxsabana aladiina yabkaluun ila akhiri laaya sidan qoorta loogu marayo matusbax baa laga dhigay makuul baa laga dhigay muxuu noqday xadiidkaasuu nebigu ku fasiray inuu wixii mas noqonayo maalkiibaa mas noqday lacagtii geelii adhigii bagaashkii mas bay isu rogeen dabeedna qoortu iskaga duubay isaga oole buu laba micyoodoo dhaadheer kaga cufay oo kaga nabay labada biyo buuf leh intuu qof ka neefsanayay meelaha kaleo dhan haddii laga qabsado xoogaabay nafta kusii jiraysa laakiin haddii halku ka neefsanayay lagu dhigo qofka wakti badan ma sii joogayo dhag marka uu kusiiyaabuu ayuu ugu daraya hanjabaadan waa xoolahaadi waa waxaad kaysanaysa waa ikan xeejiso wey subxaan allah arrin aada u adag wey aayaddaas u akriyay nabigu calayhi salaatu wasalaam asxaabta qaarkood markay nusuustan akriyeen aayaadkan iyo axaadiistan uu nebigu fasiray waxay keentay inay dhinaca kaleba istaagaanba oo macnaha bahalkii maalka ah haddii la yaro ururiyaba ay u fahmeen inuu kayd yahay abidar oo kale mawqif adag buu istaagay saxaabiga abidar la odhan jiray meel adag buu iska taagay aayadan tafsiirkeeda xadiidka ay warinayaan bukhaari iyo muslim can alaxnaf ibnu qays wuxuu ihi waxaan la soo fadhiistay jamac quraysha asxaab iyo taabiciin baa isku dhex jiraan annagoo sidii u fadhinaa waxaa noo yimi rajulun khashinu shacri wahiyaabi walhay-a nin timihiisuna iska yaro basaasan yihiin jidhkiisuna iskaba diifaysan yahay oo dhandhanka tan yaraysay waa abidar ninka la odhan jira saxaabiga ahaa markaasuu iskaaya dultaagoo wuu salaamay halkiibuu kala bilaabay dabeetana show marar horena arrintan wuu kala hadlay oo ragga qaarkood baa ka xanaaqay markaasaa wuxuu ihi bashir ilkannaasiina biradfin yuxmaa calayhi fii naari jahanam ha loogu bushaareeyo kuwa xoolaha kaydsada safeexadihii naarta ahaa uma yuudacu calaa xalamati sadi axadihim xataa yukhraj min naqdi katifi safeexadaasoo halkaa laga gelinayo naaska dushiisaoo garabka laga saarayo haddana xaggaa laga soo gelinayo xaggan kale laga saarayo intaa kolkuu ku dul akriyay qolyihii meesha fadhiyey uma wallaa waabuu iska dhaqaajiyey dee ragga qaarkood baa malaha islayar la yar fahmi waayey fajalasa ilaa saariya macnaa tiirarkaa masjidku intu jamcii iska intaa ku akriyu iska dhaafay ayuu tiirarkaa masjidka mid kamida ku tiirsaday waan raacayo markaasaan la fadhiistay kolkii aan arkayn dadku aanay usii jiibinin faqultu laa ara alqawma ilaa qad karihu aladii qult waxaan ku yihi buui warniyo xadiiska aada akriday jawaabay ka dhega taageen kuwii aad ku akriday isagu wuxuu qabaa markaa inaan waxba la dhigan karinba inta masaariifta mooyaane madhabka abidar waxa weeye maadaama aayaadkaasi kanzi iyo kayd ay sheegeen wax sanduuqii akown lagu ridan karaaba inaanu jirin madhabtiisu saasa hel abidar qofku ha shaqaysta ha cuno reerkaasiiyo sadaqa ha u bixiyo intaasay ku dhanta madhabtiisu saasa hel iyaguna waxay yidhahan warmee kadaa nabiguba sanad buu dhigay saa ma aha waa qofkaan faral ka bixinayn isaga laakiin madhabtu ku adkaaday waa tahay kolkaasaa wuxuu igu yidhi bui innahum laa yacqiluuna shayan waxba waanay fahmayn waxay iga dhagaysan waayeen waxba waanay garanayn qaala lii khaliilii waxaan kuu sheegayaa aan kuleeyahay saaxiibkay wuxuu igu yidhi ninkiibu u sheekaynaya abuda qultu man khaliil markaa ninku garan maayo inuu saxaabi abidar laydhaaya saaxiibkaagaad sheegaysaa waa kuma baan ku yidhi qaala annabiy nabi maxamed wey saaxiibkayga aan wax ka warinaya xadiidkii markaasuu marfuuc noqday waana saxiix atubsiru xuda fa nadartu ila shamsi maa baqiya min annahaar wa ana araa ana rasuula allahi yursilunii fii xaajatin lahu maalin buu nabigu yeedha wuxuu yihi bu buurtaa uxud ma arkaysa abidaro kolkaa intaan buurtii eegadan qoraxdan eego waxaan mooday inuu meel ii dirayo oo uu leeyahay uxud wax ka soo qaad intaan qoraxdu dhicin haa baan idhi waan arkaya markaasuu yihi ma jecli iyadoo dahaba in la isiiyo oo dabeetana aan sii dhigto taasoo dahaba haddii la isiiyo saddex shilin un baan kasoo reebi lahaa ama saddex geni inta kalena waan bixin lahaa saddexdaasoo dee uu ku bixinayo un miduu sadaqo u bixiyo iyo miduu jihaad ku bixiyo iyo mid masaariif ka bixiyo waina haulaai laa yacqiluun inamaa yajmacuuna dunya لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله عز وجل حي قرنا يا أمبول وقوى رصينا يا دين يدنيا قوان ويدين ما يهلك سكنا قاسي أبدا قوضان بك النغلة معناها وحل عبقاتي آيات كايلة هاي وكور رمي أدبا أدينو أنت كسوة قدودنا تهريبك عبسولة كسوة رصي حاجة مصوصة كتمي قفة منعية يديني أما حول باديها هايس قيبت النار الله يقام أما مول ها هايس بو qaybtan magaalada aynu ku hayno ee bagaashka iyo daaraha iyo lacagta iyo doolarka ah mid kastaba ahaadee musiibadaas ayaa dee loo yaboohay qofka baashi ku adayga haddaba hadduu qofku maniciyo oo uu diido lahu cuquuba dunyawiya wa cuquuba ukhrawiya wa cuquuba sharciya wa cuquuba maaliya wa cuquuba badaniya waxaasoo dhan buu leeyahay cuqubaha dunyada la marinayo iyo mid aakhiro loo yabaha iyo mid xoolihiisa la marinayo intaba oo sharcigu u saaray cuquubada ukhrawigaa soo aragnay oo waa kaa dee ilaahay iyo rasuulkuba ay kasoo warrameen aakhiro wuxuu leeyahy cuquubada markaa dunyawiga ahina waxa weeye qofkan in la waraysto laydhaa maxaa sakada udiiday hadduu yidhaahdo wallaahi waan yar adeygay iyo dee waa rumaysta waajibnimadayda cuqubada sharciga ah ee la marinayaa waxa weeye in xoolihii sakadii laga qaado koow kala kalabadhna lagaga daro kalabadh baa lagu daraya haddii markaa uu yidhaahdo maba rumaysnina dee waxaa loo loo dili doonaa un qofkaas siduu abubakar u dilay radia allahu canh abubakar dee kuyaa shahaadanaya markii ay kasoo horjeesteen carabti xaggaa iyo najdi ahaa waa la dagaalamay ilaa intay ka dhiibayeen saddexdaa dhinacba waa noqonaysaa qofkan cuquubadiisu isagoo taa ka warramaya nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam fi kulli iblin saaima geel kastoo foofa fi kulli arbaciina ibnatu labuun waxaa laga bixinayaa qaalin saddex jira geel afartanka ah laa yufaraqu ibilun can xisaabiha lama kala kaxaynayo geeli si ay u yaraato oo sekada uga dhacdo man acdaahaa mu'tajiran falahu ajruha qofka isagoo ilaahay ajri ka doonaya oo markaa aan hareeraha eegeyn oo munaafiqnima aanay ku jirin iska bixiya ajrigeeduu leeyahy waman manacahaa fainaa aakhiduuha wa shadra maalihi cazmatan min cazamaati rabbina tabaraka wa tacaala qofka diidana iyadana waa laga qaaday xoolaha barhkiina waa laga qaaday waa ganaax algharaama la ganaaxaya isagu wuxuu ku adeygay boqolkiiba labiyo badh boqolkiiba haddii afartan alay ahayd mid buu ku adeygay midkaasi muxuu xisaabsan yahay rubuculcushri buu dee xisaabsan yahay afartanka ariga ah marka hal neef laga qaado dee waa boqolkiiba labiyo badun sooma idha haddii dee tan bersankooda laeeg ilaa afar neef bay noqon lahay dee tankaa rubucii wey markaa wuxuu ku adeygay isagu neef buu ku adeygay neefkiina waa laga qaaday labaatanna waa lagaga daraya sagaaliyo toban baa soo haraya koob iyo labaatanna waa laga qaaday waxsaalaan maa markaa nebigu wuxuu tilmaamay sakadan iyo ganaaxan midna inaanu u xalaal ahayn nebiga iyo xigtadiisa isagoo aan u danaysanaynin oo wuxu uhi laa yaxilu liaali muxammadin minhaa shay mushaar halkaa ka soo baxay iyo isagu bakshiish toona kama qaadanaye nebiga iyo aalkiisa toona xalaal maaha waxa halkaa laga qaadaya waa xadiid saxiixa waxaa kaluu nabigu ui alayhi salaatu wasalaam umirtu an uqatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaha ila allah waana muxamada rasuulu llah wayuqiimu salaa wayu'tu zaka faida facaluu dalika casamuu minii dimaa'ahum waamwaalahum ilaa bixaqi lislaami waxisaabum cala allah haday arkaanta islaamka la wada yimaadaan qofka dhiiggiisuna waa xaraam xoolihiisuna waa xaraam laakiin hadduu diido dee xoolihiisina waa laga qaadi weeyo xadiiska horun bay sakidayaan sidaasaa markaa abubakarna uu ku adkaystay markii ay dadku iyagoo shahaadanaya haddana yidhaahdeen nabi maxamed baa qaadi jiray waysdaybka ka teg ilaahay baa yidhi khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum wa tusakiihim biha adigu ka qaad khitaab wuxuu faa'iideynayaa cid gaara in lala hadlayaba way falsafadeeyeen marka cid gaarun baa lala hadlayay nebi maxamed buu ahaa nadiifi baa layidhi u ducee baa layidhi barakee baa layidhi intaa midna idinkuma lahidin bayna barakayn iyo ducayn iyo midna ma lahidin amarkuna isagunbuu ku gaaraha isagiina dhimay sakad ma jirto halkaasay waxmariyeenoo markaasuu dabeetana go-aan ku qaatay inuu la dagaalamay intaa colaalka kale gaalada u baxaya intoo ciidanka laga joojiyo in kuwan lagu hilaaciyo saasuu qaraarkii kusoo baxo cumar ba ayaaboo dhagaha taaga wuxu hi orda waa shahaadanaya haddii ay shahaadanayaan soo kuwa tii la raaciyey ee shahaada salaadii iyo sakadaa ku xigay shahaadada soo kuwan diiday wallahi lauqaatilana man faraqa bayna asalaati waazaka faina azakaata xaqu lmaal wallahi uu dhaartay markaa wuxuu hi labadaa ilaahay labiiyo sideetanka aayadood isku xidhiidhiyey ka diida inaanan anugu un kama dhibayo wallahi law manacuunii canaaqan kanuu yu-aduunaha ilaa rasuuli illahi laqaataltuhum calaa manciha canaaqu waa waxar waa xar wey riwaayinka qaarkoodna ciqaal dabarkay soo raacin jireen xoolaha hadday la hadhaanbu waxar yar hadday diidaan nimankaa dhan baa arrinkooda looga dhacayo ma wuxuu la dagaalamay murtadnimo mise waxa ay ahayd uun cuquubo kale taasi waa arrin gaara waxa weeyaan marka laga hadlaya inaan qofkii oo halkaa iska jooga taajiraberna la dayn maayo kii geela wadayna la dayn maayo dee dawladaha muslimiinta mushkilada ku dhacday cashuurtiina way ku dagaalamayaan sekana ma jirto seko la weydiinayo qofkii iyo arrinkeeda la iska wareysanayaana ma jirto cashuurta iyo macaashul macaashkana dee shuuciyadu waaba kuwi u dili jiray qof tan kalena waa xabsi wey sekana dee amaha diida amaha iska daayo iyay ku waajibaysaaba haddaba macnaa aragtidooda saasaban le iyay ku waajibaysaaba ayaa isweydiin la sekadii waxay ku waajibaysaa qofka muslimka ah ee xorta ah wax milkisan xoolo xoolahaasina ay nisaab gaadheen nisaab macnaha heerkii ay sekadu kaga go-aysa shuruudaha qofka laga helo shardi walba dee waxa ka baxaya shaybaa ka baxaya muslim hadii la yidhi gaal baa ka baxay xor hadii la yidhi adoon baa ka baxay qof waxle hadii la yidhi mid aan waxba lahayn nisaab hadii la sheegay dee qof waxle laakiin heerkii sekada aanu gaadhin nisaabka waxaa loo shardiyaa inuu yahay faadila can alxaajaati aldaruuriyati alatii laa ghinan lilmari canha kaalmadcami waalmalbasi waalmaskani waalmarkabi waaalaati lxarf markan laleeyahay qofkii waa in wixiisu nisaab gaadhaan waa inuu baahidiisa dheer yahay gurigiisii gaadhigiisii maktabadiisii kutubta ahayd jagadu guriga ka dhisanayay bagaashkii uu ku shaqaysanayay mishiinkii wax soo saarayay waxaasoo dhami dee waxa iyo dharkiisii dharkeenaba dee dadka qaarkood hadii la qiimeeyo xoolo badan ah sidaa loo kala xarago badany marka malbaskiina lagu dari maayo iyadana la qiimeyn maayo madcamkiiiyo stoorka raashinkii u yaalay la qiimeyn maayo gurigii iyo gaarigii waxba laga weydiin maayo alaatulxir wixii qalabku ku shaqaysanayay ee biilka reerka uu kusoo saarayay amaba xataa uu dakliga ka raadinayay sida mashiinadii oo kale iyo warshadihii iyo waa waxyaabaha ay soo saaraan oo waa awlkii beerta lagu qodayo kale iyo dibidii waxaa labaad oo loo shardiyayaa qofkani hantiga uu leeyahay oo macluumaad guud un baynu iminka wadaaye inuu qofkan hantigiisa usoo wareegay xawl inuu usoo wareegay xawl hantigan sikoobaya qaarkiibaa xawl loo shardiyaa qaarna xawlka looma shardiyo malaa taa waxaa ka horeynaya inaynu xusno waxyaabahay sekadu ka waajibayso maalka ay sekadu ka waajibayso ilaa lix shay weeyaan dahabkii iyo lacagtii iyo xoolihii noolaa baaca mushtarigii saricii dee midhihii iyo firidiiba iyo bahalkii la odhan jiray isagana rikaadka maal mee lagu aansoo qofkuu helay iyo macdanta macdantan dee qaaligaa waktigan aynu ognahay waxyaabaha qaarkoodna xawl waa loo shardiya xawlku waa af carabiya macneed waxa wey in sanad soo wareego in sanad soo wareego waxyaabaha qaarkood waa shardi qaarkoodna in sanad soo wareego shardi maaha oo masalan midhaha la goosanayo beeraha wixii ka soo baxayay iyo macdanta iyo rikaadka isaguna dee cid kale aastee lala soo baxayo kuwaas iyaga shardigu maaha inuu soo wareego xawl laakiin dahabkii iyo lacagtii iyo xoolihii noolaa iyo tija iyo tijaaradii waa shardi in xawl soo wareego qadiyadda xawlka laftigeeda sida aimada masaladan si mudawala uga waramaya ay baxsiyaan way isku khilaafsan yihiin bisha bisheeda in la bixiyaa ma shardiga mise sanadka dhexdiisa unbaa shardiga waxay muslimiintu isla waafaqsan yihiin in sanadka dhexdiisa hal mar un xoolaha seke laga bixiyo taasi waa masale mutafaqa muslimiintii hore iyo kuwa dambeba oo naxariista islaamka qofkii aan la odhanin laba jeer bixi seko laba jeer masaladaa hore haddaynu dib ugu noqono masel saddexdan shay ee la yidhi labiyo tobankii bilood ha usoo wareegeen iyo saddexdan shay ee la yidhi marka uu qofku goostuu qaato un ha ka bixiyo faariq baa jira midi waa naamin binafsi naf ahaantiisa ayuu u korayaa waa waxay suuragal tahay in la kobciyo oo la badiyo oo lagu shaqeeyo midna waa waxaan kordhaynine intaasun ahaanaya matalan dee midhihii beerahoo kale mar haddii lasoo gooyo dee iyagu way iska oolayaanuna way sii maranayaanun oo waa lasii cunayaan laakiin lacagtii iyo xoolihii iyo mid walba waxaa laga rajaynayaa inuu kordho lacagtiina faa'iido soo saarto xoolihii inay isdhalaan caana iyo suba keenaan marka kan la yidhi xawlku ha usoo wareego waa wixii isagaa laga rajaynayay inuu naf ahaantiisa u kordho kan kalena ma kordhayo faariqaasaa udhexeeya rajaynaya inuu kordho lacagtiina faa'iido soo saarto xoolihii inay isdhalaan caana iyo suba keenaan marka kan la yidhi xawlku ha usoo wareego waa wixii isagaa laga rajaynayay inuu naf ahaantiisa u kordho kan kalena ma kordhayo faariqaasaa udhexeeya haddaba hal maruna laga bixiya baa layi sanadkii taa waa laisla waafaqsan yahay sanadkii labiyo tobanka bilood inta ka dhaxaysa hal marun baa sikada lagu leeyahy sidaasuu nebigu uga qaadayay khulafaa uraashidiin ay uga qaadayeen muslimiintii madaxdooda ay uga qaadi jireen saasun ba waana xikmad weyn baa ku jirto haddii la odhan lahaa maxaa laga yeelaa oo dadka la weydiin lahaa dawladda sekada qaadaysa iyo fuqarada iyo masaakiintu waxay odhan lahaayeen sanadkii dhowr jeer hana lagu celiyo imika laydhaa cashuurta ka warrama waxa la odhan la wallahi dakligu wuu iska yaryahay ma saddexdii biloodba mar ama lixdii biloodba mar ayaa la odhan lahaa haddii la idhaahdo dadka maalqabeenka iyo cidda sekada bixinaysana bal ka warrama waxay odhan lahayn fi lcumri mara sida xajka cumrigii maru sekadaha nalaga qaaday odhan lahay rag badan sekada ma sanadkiiba mar baa laydinka qaada ma shantii sanaba mar ma tobankii sanaba mar ma cumrigii mar hana laga qaada ragga qaarkood olama laakiin labadaaba wax u dhexeeya ilaahay uu jideeyo ah in sanadkii un mar laga qaado xadiidka isaguna tilmaamaya laa zakaata fi maalin xataa yaxuula calayhi alxawl calaa macna alxadiid saka maalkuma waajibto ilaa labiyo tobanka bilood ay soo wareegaan isagu waa mursal darajadii lagu daliishanayay muu gaadhin marka sidaasaa khilaafka keentay sidaasaa khilaafka keentay waxayse u badan yihiin jumhuurtu in xawlka la shardiyayo maadaam dhaqankii nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo khulafaa raashidiin oo ahaa in sanadkii mar laga qaado dee taasaa muujinaysa in xawl jiro taasaa muujinaysa mursalka laftiisana xadiidka mursalka ana dee aimadu way daliishadeen oo qaarkood waa ku dhaqmeen waxtaja maalikum bihi waaxmedu kada abuu xaniifata almu'ayadu saddexdaa sheekh inay daliishadeen mursalka ayaa uu tilmaamay shinqiiti shaafici laftiisuna kama fogaa waxa uu leeyahay unan isaguna mursalka ma waxa xoojiyaan wax kaloo xoojiya waa in la helaa alisnaadu walirsaalu walqiyaasu walintishaar camalun asaasi macnaha arrimahaasi hadda isnaad kalaa loo helay mursal kalaa la helay camalu saxaaba baa jira intishaar baa jiro masaladani waa masale faaftay intaasoo dham way xoojin karaan mursalka intiibana waa loo helay saa darteed bay jumhuurtu ku tegeen xawlkan inuu jiro manaa masalada xawlka khilaafkiisun baynu yar muujinay labiyo tobankii bilood hal mar bisha bisheeda oo rabadaantay dadku inta badan bixiyaan reer miyiguna marka had iyo jeer roobku dee nayluhu ay dhashaana la garto xooley wax ku kordhay iyo jiilaalkii wax soo dhaafay oo ka soo baxay wixii dhimanayay iyo wixii la cunayay waktigaasaa ay bixiyaan amaa bahalkan kale la yidhaahdo rikaaska iyo macdanta marka uu soo go-o ayuunbaa la bixinayaa qadarkii ka waajibay oo aynu xusi doono qadarkiisa kolkaasma khumuskii la bixinaya twenty percentkiisa kolkaasaa la dhiibaya waxaa dhibyaraanta kusoo galay daaskiiba halkan laga helay shidaalkiiba halkan laga helay demantii maalkii kale isaguna aasnasha meeladoo meelunbaa la iska dhiibay midhihii beeraha marka la soo gooye la sifeeye la tumo unba iyagana la dhiibi doonaa qadarkii ka waajibay masaa'ilka aynu ku dari lahayn si guud baynuga warramaynaa waxaa ka mid ahaa oo culimadu ay ka hadleen azakaatu fii maali sabiyi walmajnuun ilmaha yar ee sabiga ah hadduu xoola leeyi oo dadka xoolaha le uu ka mid yahay ama kii waalaaba uu xoolo leeyahay siduu doonaba ha ku yeeshee sakadoodu maxay noqonaysa inagoo sheegi doona dhinaca rajaxan masaa'ilka ay culimadu isku khilaafeen weeye marka khilaaf la sheego wuxuunaynu uga jeednaa un ka cilmi ahaan inaynu u baraarujino masalada qofkii qaadan kare maskaxda ku urursan karana uu ku urursado kii kalena dhinaca aynu rajaxayn unbuu ka qabsay qulwallo unbaa ka xaasil o odhan qaarkood waxay leeyihin kuma waajibayso agoonka iyo ilmaha yare sabiga ah xoolihiisa marka dee adilay soo qaadanaya waa waxa ay leeyihiin dee waxa ilaahay baa wuxu uhi khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum watuzakiihim biha sadaqa aad ku dahirinayso maxaa la dahirin mabay dambaabin kana uu waalanyo dembi male kana waa sabiyo mabuu qaan gaadhin waxyaabay soo daliishanayaan bay kamid tahy waxaa kaloo ay soo qaateen xadiiskii uu nabigu uri calayhi salaatu wasalaam rufica alqalamu can salaat can innaaimi xataa yastayt wacan ilmajnuuni xataa yufiiq wacan isabiyi xataa yaxtalim saddex waxbaba lagama qoro kii waalaa jeer u miirsado kii sabigaha jeer u qaangaado kii hurda jeer u soo tooso ee xadiiskaasaa u daliiladaya waxa kale oo ay xuseen sekadu de inay ubaahan tahay niyo muxuu niyoon mana qaangaadhin kale kana mawiyii qabo waxaa kaloo ay xuseen maslaxadooda in had iyo jeer looga shaqeeyo suuratu nisaa bilowgeeda haddaad akrida ay taamtayo maalkooda wuxuu loogu tasarufaa wixii maslaxadi ay ku jirto wixii maslaxadi ay ku jirto in xoolahoodii bar la goosto seke lagu bixiyaa damu maaha waxbaa ka fuqay hooyan baa kasii dhimanta xun baa laga dhiciyey waxba looma kordhi inahaasay soo qaateen iyo qaar kale waxay soo qaadanayaan jumhuurta oo say culimadu u badan yihiina in sekada ay ku waajibayso adoonka iyo sabiga ila waxaa dhaci karta sabigu inuu xoolo leeyahay laakiin dee aabbo uu leeyahay ila ilmihii oo yar ayaa xoolo yeelan kara siduu doonayaba ku yeesho waaba la siin karaaba cidbaa siin kartabe marka u horeysa ilaahay wuxuu yihi khud min amwaalihim xoolahooda ka qaad baa ilahay ui aayadan unbay iyana daliishadeen naska sida loo fahmay unbaa kala duwane isku aayad bay daliishanayaan xoolahooda ka qaad baa layihi dee kuwan xoolama leey ha way leeyihin waa laga qaaday xadiidka nabiguna wuxuu leeyahy sadaqatun tuukhadu min akniyaahim waturaddu ilaa fuqaraahim waa sadaqo laga qaadayo dadka maalqabeenka ah ee deeqanina waxa la yidhaha kaseka ay ka go-aysa wixiise fuqaradana lagu celinayo deeqani ma yahay oo xoolo ma leeyahay ha wuu leeyahay xoolo waa laga qaadi marka waxaa kaloo ay kuwa ku dareen arrin macquula ma aan idhaahdeen labadaa daliilkaa seka arrin ma'fuura oo lasoo naqilayo asxaabta intoodii badnayd wixii ka mas-uul ahaa agoon way ka bixin jireen sekadooda xoolahooda sekada way ka bixin jireen iyaday macruuf ahayd shuhadadu inay ku badnaayeen asxaabta ridwaanullaahi calayhim iyo dadka dhiban jira agooma ka tegaya arrin dee imtixaan ahayd bay ahaydoo way badnayd marka agoonta waa laga bixin jiro taasina waa arrin macfuurabay arrinka afraad ay raaciyeen waxa weeye xadiid isagana culimada qaarkood ay tasxiixiyeen qaarna ay taxsiiliyeen sida ciraaqi oo kale u tasxiixinaya laakiin ibn xajar oo kale ayaa isagu taxsiininaya oo u intisaaray ama in badan ka warramay inuu xadiidku xasan yahay oo xadiidkaasi waxa uu leeyahay ugu shaqeeya maalka agoonta si aanay u cunin sekadu ayuu tilmaamaya waa lafdiga saxiixa weeye man waliya yatiima lahu maalu falyatajir lahu walaa yatruku xataa ta'kulahu sadaqa taa isagu waa mursal laakiin ittajiru fi amwaali lyataama laa ta'kulhu sadaqa ugu shaqeeya xoolaha agoonta si aanay sekada cunin lafdigaa wey ka aynu ka hadlayna waxaa shanaado intaa ay ku dareen arrin macquulah oo ah in had iyo jeer ciddii waxaysa iyo la isku ladayo oo la isku kabayo ciddii faramaran fuqaraa marka xoolaha agoonta iyo sibyaanta xoola hadday leeyihiin dee yay noqonin bulsho bulsho waxhaysato waxoodii laga qabo laakiin waa in wuxuunay ka dhadhamiyaan xaqoodii ka helaan masaakiinta iyo kuwa baahani kay laa yakuuna duulatan bayna alaqniyaai minkum aqniyadii maalka lagu gooniyey yay noqonin iyana way ka jawaabeen markaa kuwa hore waxay soo daliishadeeno maalan waxa ay leeyihiin hadii la yidhi khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum watuzakiihim biha hadii la yidhi aada ku nadiifinayso oo aada ku barakaynayso dee barakadii wax dembi oo laga nadiifinaya ma jira lakin barakadii yaa uga baahi badan xoolad way ubaahan yihin barakadii way ubaahan yihin tan kale ay soo qaateen iyadana qolada hore macnaha ay soo daliishadeen ee ah inaan dembi xadiidku sheegaya ah inaan dembi saarnayn ama qalinkii laga kor yeelay waa arrin la xidhiidha xagga dembiga xagga dembigunbay la marka laleeyahy qalinkii waa laga kor yeelay kii sabiga ahaa iyo kii waalaa dembi baan loo qoraynin wey laakin macnaheedu maha waxba laguma leh bidaliil haddii gashi lagu yeesho oo xoolihiisii gashi lagu yeesho ama dayn cidi ay ku leedahay ama cidi ay u shaqayso de waa laga qaad waa agoona u daaya ma jirto agoonka ciddii wax u qabata waxba yay ka qaadin maaha dayntii yaan laga jarin maaha biilkiisii yaan laga jarin maaha waxaasoo dham waa dayn dad ku leeya waa laga jara xoolaha agoonka wa dayn ullahi xaqu an yuqdaa buu nebigu daynta ilaahayna iyadaa mudan in laga horreysiiya badda bani aadamka tan kale niyada cibaadadaa laba qaybooda qaybi niyaabaday aqbashaa in la isaga naaib noqdo sida xajka soomka sekada qaybina ma aqbasho in la isaga naaib noqdo sida salaad oo kale marka cibaadada aan la isaga naaib noqonaynin ee salaada iyo tawxiidka a laguma shabahaye waxa ay la mid tahay soomkii iyo xajkii oo taaba qofka waana laga soomi karaa waana laga xaji karaa oo ciddan kalea u niyoonaysa ka xajaysa ka soomaysa dee tanna cidda sekada ka bixinaysa mas-uulkiisa agoonkii unbaa u niyoonaysa halmajar adiladii markaa waxay kusoo ururtay in qowlka jumhuurta inuu raajix noqdo oo aynu qaadano ka asxaabta ay marayeen waxaynu kusoo khatimi lahayn seex noqdadooda koobkoobanoo ta u horeysa ay tay almaali almaliku lmadiin malaa waabay iska badan tahay waktigane qofkii xoolahayay sanadkiina soo wareegay asaga shihaysan dadkeena waxyaabaha iminka iskaga badan waxaa kamid a waxay caadayseen dadka ganacsadayaasha ahi inay dayn ku shaqaystaan sooma badna kii bacadlaha idhig buu leey kii bagaashlahana idhig buu leey kii kale wuxuu leeyahy marka aan intan dhameeyun baan tii hore ku siin doonaa dabeedna waxaa dhacaysa amaahunbaabu ku shaqaysanaya ilaa wixiisii yaraaba ay meesha ka baxaanoo waxa wareegaya waxdadunuu noqdo waxdadunuu noqdo waana laga wanaagsan yahayo dee adigoo sidaa ku jirunbaad dhiman doonta dabeetana dhaxlayaashiina intan unbay qabsan dadkii daynlayaashaana qiyaamuhunbay adna ku qabsan marka waxaa ka wanaagsan waxaanu leenahay inaan ku shaqaysano aynaan gashi caadaysan horta arrin baraarujina laakiin kaa gashiga badan lagu leeyahy marka uu sanadkii sakaynayo wixii dayna buu iska jarayaa wixii si xaasilka u ahaa unbuu sakaynaya waxa uu daliila xadiidku nebigu laa sadaqata ilaa can dahri khinan saka ma jirto qof see maalqabaynahoo waxhaye mooyaane qof kale seke la weydiin maayo marka qofkii wixii uu hayay qani uu ku yahay ayuunbuu bixin tuukhadu min aqniyaahim wa turaddu calaa fuqaraahim qanigoodaa wax laga qaadi waa wuxuu haya inuu qani ku yahay nuqdada labaad aynu baraarujin lahay waxa wey qofka dhintee seke lagu leeyay maxaa la yeelayaa xoolihiisii intaan la dhaxlin waa in laga bixiyo sekada min bacdi wasiyatin yuusaa biha aw dayn waa dayn iyo dardaaran dabadeed intaan la dhaxlin ayaa sekadii la iska bixin xadiidka ibnu cabaas uu wariyinaya anasna waa u daliil nin baa nebiga u yimi oo waxa uu leeyahy hooyaday way dhimatay waxaa lagu lahaa bil ramadaan soomkeed ma ka qalleeyaa su-aal buu ku celiyay nebigu oo waxau uhi law kaana calaa ummiki daynun akunta qaadiihi canha haddii dayn hooyadaa lagu leeyahy ma ka bixin lahayd ninkii haabuu markaa nebigu wuxuu ugu jawaabay fa daynu llahi axaqu an yuqdaa rawahu shaykhaan haddaba daynka ilaahaybaa mudan oo laga horreysiinayaaba ka bani aadamka nuqdada saddexaad aynu raacin lahay waxa weeyaan sakadii marka la bixinayo waxay u baahan tahay niyo maadaama ay cibaado tahay qol hadday cibaado tahay niyay u baahan tahay inama alacmaalu biniyaat wamaa umiruu ilaa liyacbud allaha mukhlisiina lahu diin waa nusuusta tilmaamaysa niyo inay muhiim tahay oo sadaqadan inay sunatii inay faral tahay iyo in gashii lagu lahaa ay waxaanaad bixinaysa waxaa kala saaraya niyada wuxuuna baraarujin lahaa un shirkadaha qaarkood baa ama nidaamka iyo laaixadda ay dhigtaan baa ah in guddida mu-asisiinta ama meesha madaxda ka ahi unay yidhaahdaan sheerleyda annagaa idin bixinayna sekadana iska taga ana soo faragelin in aana daba soconine wixiini waa diibtay ka hab annagaa kugu shaqaynayna sekadana annagaa bixinayna dabeetana waaya iska tegaya hadduu wakiilu yahay waa sax oo dee saa la isla garta laakiin marka xusida mudane waxa wey sanad walba waa cibaado dee mutajadida oo soo noqnoqonaysa sanad walba qofkani marka sekadii la bixinayo ama waa inuu isagu bixiyaa ama waa in kii ugu shaqaynayay maalka ee wakiilkiisa ahaa waa inuu idan siiyaa ruksad ama hala soo hadla ama ruksad waa inuu siiyaa fasax cusub salaad waliba niya ubaahanta salaad waliba niya ubaahanta soom waliba niya ubaahan yahi soomkii sanadkii horekani ma isku niya isku niya ma maxaa sakadana waa laba sanadood labadii xaj waa laba labadii saka waa laba sanadood marka mid waliba niya u baahan sanad walba markaa waa niyadii la cusboonaysiiyaa oon khiyaarkii dadka laga qaadin intaasaynu caawa ku dayn lahayn wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
intaa waxaa kusoo gabagabooday qaybtii koobaad ee casharadii ku saabsanaa zakada oo inoo soo jeedinayay sheekh maxamed sheekh cumar dirir